bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaalaha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan oo isin hamiin kasta saacadun oo kale kula dareersan warbaahinta warsan markii la kureebo hamiinimada jamaacada ee sabtiga hagalaasa hamiinimo sabtuu axada hooyda ayta taariikhdan ee ka eedinta labaatii kooga bili saddexaad sannada labada kun iyo labaatanka qodobada oo ka barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaal nagada waliba ku mid ah banaanbaxlaka taageeraha xildhibaanada baarlamaanka lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kadhii magaalada tanbaydhabo barnaamijka ka dheegi doontaan xilli dowladda soomaaliya hasaartay go-aan ee in bulshada meel iyo naska koyne maamulka degmada baydhabo iyo gobolka bayne iyo naskasheenan bulshada magaalada baydhabo meel saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagada wasiirkii wasaaradda dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isku casili xilka wasiirnimo barnaamijka ka dheegi doontaan saasaata waliba barnaamijkaasiinku gudbii doone daliska ciidamada asluubta soomaaliya oo hasaare amaro ka eedan in lambooqada korno maxaabiista xabsiyada magaalada muqdisho saasaata waliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanaqda dowladda soomaaliya oo si kumeel deer ayay anfasaxday duulimaadyada caalamiga barnaamijkii ka dheegi doontaan saasaata waliba barnaamijkiisan ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanaqda wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka soomaaliya oo uusu ku hadalay wakhtiganka dambeytee soomaaliya laku cafiyi doono deymoli barnaamijkee ka dheegi doontaan wasiirka wasaaradda maaliyadda oo shir jaraa'id ka qowday magaalada muqdisho saasaata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan hoo ilaahay karaanaga shirar lanku hadalaya arrimaha cudurkan coronafirus oo ra-iisul wasaaraha la qaaday ganacsatada iyo dhakhaatiirta soomaaliya saasaata waliba barnaamijka ka dheegi doontaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya oo ku hadalay qodobadii laha ku saaray war-saxaafadeedkii shirweynagii maamul goboleedka puntland saasaato weliba barnaamijka ka dheegi doontaan isla puntland oo ku jawaabtay wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ku horjeysaday shir saxaafadeedkii hakubahay shirweynagii wadatalodooga maamul goboleedka puntland qodobadaas iyo walaagahaniisaayde ee barnaamijkaana ka dheegi doontaan anoo maxamed cabdiraxmaan cabduliyaasin saare intan isinkula darirsahay dhinac sanaadan weliba gacan weyn ku jeysadaaya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan mar kale mar lamaata ku dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan faylan kolka kaleeta khiyaaraha ka dhowaada barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan banaanbax weyn ooyo ha qaban qaabeen maamulka gobolka baayi kan degmada baydhabo iyo waliba geega ku obsoomay magaalada tan baydhabo banaanbaxun iyo walibaan isku bahay bulshada ka dhaqan tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo welina lah ku dhobaayay xildhibaanada baarlamanka lamaad ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tumi sagaalkii bilon guddiga haxulowga xildhibaanada baarlamanka lamaad iyo ku dhawaaqeen liiska sagaali shanta xildhibaan ee baarlamanka labaad arrinta banaanbaxun iyo waliba iyo ka horkooyase go-aankii dowladda soomaaliya iyo dowlad goboleedyadiiba iyo ha ku saareen oo haytay in bulshada soomaaliyeed iyo hanaska baxa korno waan halmeelan ku wada kulamo korno iyo oo waan laku dugtoonaado cudurka coronavirus oo dalalka adduunka o dhan saameyn ku weeladay dalka soomaaliyana ku mid nagdi dalalka laku helay cudurkaas coronavirus dowladda soomaaliya dhowaan ra-iisul wasaaraha federaalk soomaaliya oo hadalay iyo weliba amar ha ku saaray in la hira dhammaan goobo walbarashada iyo meelo naskooyo sida garoomo balooniga la kadheelo si in yaraata zaxmada bulshada meelo iyo nasku kooyan maamulka gobolka baayikan degmada baydhabo ayaa muuqata in iyo jebiyeen amarkaas dowladda soomaaliya hasaarta ee ah in bulshada halmeel naskasheena si lanka horseedo cudurka coronavirus mas-uuliyiintii ku qaybgalay banaanbaxa weliba ku mid hayay maamulka gobolka baay iyo maamulka degmada baydhabo walin iyo bulshada fagaaraha magaalada baydhabo kala hadalena iyo oona caddeeyeen muhiimada banaanbaxon geegayo han abaabuleen
inta wali ku salaamay bulshada reer baydhabo maamulka gobol iyonayto degmo fagaaraha degmada baydhabo waligeeg banaanbaxa kan ka saabsinya baarlamaanka koonfur galbeed oo la dhisi oo la kasalay walaagi isaga shara an lahay sagaalin iyo shanti qof la kasalay madaxweynaha madaxweynaha koonfur galbeed qiibtii isugu kumudanaay amba shaqadii usuga liing edmadi amba nidaamkista sasuurigahaye oo koonfur galbeed lahaytiyaka dhagaagi degmiyoonaytow gobol geeka wali taageerahayne maamulkii wasaaradda dawladda rodweynaha shacabka koonfur galbeed megeli balaan wali taageersanna sada nidaamka baarlamaanka liindhasi oo dastuurigaa oo madaxweynaha koonfur galbeed ka dhagaagay waa nasuubi nabadgeliyna ka dhammaati yaa taageersagna qiiro badan qiiro badanaa isku jarta hadallo badanaa isku jara hadalka bilaaway maadaama i baalsurinyin guddoomiyihii degmada i guddoomiyihii gobolka i ku-higeemadiyo iyoonayto maamulsho urur dhallinyaro iyoonayto walkasta saxaafadda geeka koonfur galbeed guulu mal iska dilna dhabaata maku dhiina nidaam dastuuri ee isticmaali madaxweynaha koonfur galbeed intaasaa ka taageerahayno waana eed iyo eedaan mahadsantiin wabilaahi towfiiq gudoomiyaalka xaafado gudoomiye ku-xigeenada degmada iyo heer gobol iyo heer degmo odayaasha dhaqanka amniga iyo saxaafadda bulshooyinka reer koonfur galbeed meel walbiyo roogaan wali lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waliin dararnay manaanbax laka taageeray xukuumaddii lamaad ee baarlamaankii lamaad dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo shalay meeda raatimay laka ansaxiimay laraayis degmada baydhabo wali intan ku hambalyeene dhammaan shacabweynaha koonfur galbeed wali lanaa meylaraayis baarlamaanka lamaad wali lanaa hadhawaaw wali la koofaday shaqo hufun iyo horumar iyo meylaraayis deegaanka unsiisu ka deerafadi dalalka usila midka eh weli kale intan ku hambaliyeene madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo xaqiijiyey meylaraayis sagaaliyo shan qof oo baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed constitution shay haayay sagaaliyo shan qof xaqiijiyeyni sagaaliyo shantii qofka weera automatically qoondadii haweenkana ka dari wali lana hambaliyo madaxweyne iyadaa mahadsanta odayaasha dhaqanka iyo wali intankun mahadnagaane dhammaan meylaraayis odayaasha dhaqanka iyo wali intankun mahadnagaane shacabweynaha koonfur galbeed oo baydhabo degan wali kale intan ku hambalyeeyane xildhibaanada cusub wali lana xilkaysi la siin dooradii wali boohel culus wali la faday deegaankunkan ee horumar badan inuusu suubi wali atina dhallinyaro madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed wali ka dadaalay inuusi dhallinyaro ka weela mayla raayisa ee baarlamaanka ambadii dhallinyaro ujeedadiyeeda eta dhallinyaro walbarati ini deegaanka iyo walanqobadan ini walbadan iyo horumar iyo dalka deersiyaan ini masqan badan oo shaqeeyaas iyo laku hela walilana meylaraaysa hambaliyo dhallinyarada wali fadaane dhallinyarada wali fadaane oo landooradii maamul goboleedka koonfur galbeed walilan egmadi iniyo qobodanga fadaana madaxweynahana walilana hambaliyo shacabweynaha meelkasusuro walilana hambaliyo geeka waliba waa maalin farxadeed wali farxadda la qaybsadahayna baarlamaanka cusub odayaasha dhaqanka dhallinyaradii la dooradii madaxweynaha dowlad goboleedka iyo dhammaan shacabweynaha meel walbiyo roogaan banaanbaxaana intaasaa ka saabsan yihin dhammaantiin walilasan lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha intiin iska kooyi mayn iska kooy anigeeka farxad farxaddaasoo eh baarlamaanka cusub dowlad goboleedka koonfur galbeed yalan xambaliyeeyahay wal hadhawaayahay farxad oo maadaama mayleeraa isugeeka bulshadii reer koonfur galbeed waa kale cusub umbari maarnee farxada maarne adageeka meelasurugna waa isagna iriidin walayna iska koyni farxadu maamulkaana heer gobol heel degma walayna iska koyni saaso ee dhammaan maybaantun ku hambaliyeehayna xildhibaaninta cusub oo dowlad goboleedka koonfur galbeed lakudoordi maasha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhammaantiin salaamantiin dadkan tan iskoy mas-uuliyiinta ilaa shacabka magaaga imshal qaada maylkiyaaba indhi lanku tabo galbishay waliin galaan dhammaantiin salaan boqoltumne farta ka salaamantiin salaan kadib ma intin iska koynay oo dadkan shacabkan intin hambanaan baheenaa sagaal iyo tobankii maarso oo daraad hayti baarlamaankii lahasaar tumu iyo sagaal sagaashan iyo shantii qofood hay on oo ka jarni lalaala tabsanayni boqol afartan iyo sagaal qofoodanin arday may baarlamaanni hayti tasuurkaagna may dhakey sagaalnuu ishan lakiifadoo may ku fiirsadu kore qodobka soddon ishanaad farkaddiis lamaad lalaali tabsanaani mayan dhabar edeegay geesnamo suubiyey madaxweynigeen cabdicasiis maxamed laftagaran yaa go'aankaasiyo adag qaaday inis qodobkii neefsakanaay qodobkii neeqoranaay oo haka heliini hadii hakannagu madaxweynaha go'aansadi shacabkeena ka raaheen ciidan ma xasanta madaxweyne dadka arrintan gaab ku qaadadi odayaalka dhaqanka guddigii farsamada oo madax bannaa waaye oo arrintan gaab ku qaadi hamii teeganay dadkan dhallinyarada ah aqoon yahanada ah huli iyo mayle maylanaaha jisaaka allahu khayr ciidan ma xasantiin dhallinyarada maylanaa mar badan aad tareen ini dhallinyarada fursad la siiyo geedka fursadaa la siisiiyo afarsanna waa la tiriyaawo dhammaadaayaan hoo dhammaadaanba walqabadu ay tanoo buugiin buugaasiin fiiriyaanna hoo walqabadu ay ta odayaan lasiin ka bedele yaan taas siin lan isiin haddii walqabadu ay ta baroobi ay tiin dalkiin shaqaysiin lan anku shaqaysataan ee maylanaaha eeddi eeda arda inka faraxsanna eeddi eeda boolki boolan hadho waayaanna binaadanka lama buugay leey afarsan waa la tiriyaawo geedka i barre barre halka jeelaada doonta hob helka dhamaawatiin dhammaadoodba buwagtakiin fiiraan howenaakiin bahob hadhabaha nagadaas hoo nagadu ay tamalka bedele adalayba kii jarta adii kii hirinta eedieedaan ka faraxsagna mainku mahdhagaan odayaalka hoolan arday haka dhabar adeeg doodgaabada isku qabshalaanta arday sida wanaagsan arrintaha ka dhammaatay maal guddigii madaxweynigeen iyo shacabkan gacmo usaysan eedaan ka faraxsagna dadweynaha reer baydhabo mise koonfur galbeed mise hadda inta roog may ku osadaan intii gacmo isqabsanno oo dalkeensa nabadda ka shaqayno walaahi hun isku reebno ballanna waa taa ballanna waa taa ilaahu markaasina inku allah mashad soomaaliya soomaal ha siicdo soomaal ha guulaysto koonfurkaada ha guulaysato madaxweynaha koonfurkaada ha guulaysto guulaysta بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا نبينا محمد marka hore way salaamay gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku-xigeenada gudoomiyaha ururka haweenka degmada gudoomiyaha ururka haweenka gobolka gudoomiyayaasha xaafadaha dhammaan saraakiisha booliiska dhammaan maylaraasinti shacabka ka qayb gaalle xafladdan xafladda tan oo muxuu banaanbaha ah oo laka taageeray muxuu golaha shacabka muxuu barwaanka koonfur galbeed salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaaka dib way balay kuleela jara waajibkaan gudini maylaraayisu muxuu madax badan ka hadali mas-uuliin badan sheegti taageerada maylaraayisu muxuu baarlamaanka lamaad oo isteedka koonfur galbeed yaa nimbanaan bahay way kala nimbanaan bahay madaxweynaha isteedka cabdisiis xasan maxamed oo ka guulaysidii buuqnaagna guulka dhalina usiin walanka baleeyay taasi waa banaan bahay way marka codsadaane in maylaraayisu muxuu ahay dadweynaha ka qayb galay bannaanbahan sharaf weeya leyn ammaanan way kale ammaanana maylaara guddoomiyayaasha xaafadaha ammaanana way ammaananeen ururka haweenka guddoomiyihii muxuu ahay ururka haweenka hogaamiyaasha ee dhammaan maylaraayisu muxuu ahay gabroogi shaqadan qobadi dhammaanti oo ka bariyeen haddii udadlig helna oo dad shaqayowlig helna banaanbaha man hela lahayn way kale hambaliyeena booliiska maxalilaa shaqadu qobadi oo amnigu sugin hambaliyeeyaan warna dambeeye shirjaraha kale qobadu doogna dadka kuleelahay hambalidan way haytay muxuu ahay baarlamaanka labaad iyo madaxweynuhunka guulaysidii iyo hambalidan haytay marka insha allaahu mar walbana waxaa weeye waa in nabadda ka shaqaynaan waa in maylaraasu amnigu sugnaan waa in nadaafadda magaalada ka shaqaynaan waa in isku duubanaanaan oo isteed dad shay is ogol oo dalloojo ka shaqeeyaw oo is aqbalin dhaqanaga lafada soomaaliya soomaaliya asalaamu calaykum banaanbaxun oon taageerada eh oo hogaamiyow guddoomiyaha degmada master bicol iyo tiimka kale oo dhammaantiyo anoon shalqaadanna eedaasin salaame may hambaliigeeka jeediye waayne sidalan dhisi oo dadweynaha reer baydhabo ka faraxsiyiin gobolka baay dhammaantiyo i koonfur galbeedba guud ahaan qaab dhismeedka oonaytoy baarlamaankii lamaadan dhisi koonfur galbeed kaasoo ka salaysan mayleraay baay xildhibaano oo tayale dhallinyaree iyoonaytoy baarlamaankii oo dhismeejey iska gobsi iyo walbanlayn nabadda iyoonaytoy xasilloonnida laka dhisi maynka hambaliyeena taasay hoggaanka madaxweynaha odayaasha dhaqanka oo xaxulidii oo suubiyeen mayleraay si hufun xaxuleen guddigii farsamada oo baarlamaanka dhisowshay langbii oonay toy si hufun yoona oo habaysan halka biyan eed eedanka faraxsanna madin horreytiyu meel baarlamaan lakaxuli oo dad yaytriisan tideyras madii oo dhammaadina lenaska haysan lan welba ka faraxsanyunu aragnu marka taariikhdana yeeda baaldihib ee ku gala doonta xildhibaaneen hambaliyeena xildhibaanee usub mayna ku codsadaana in oonay toy horumarkii koonfur galbeed hordhaanqahadii oona ha ka kordhiyaan mayleraay energy usub iyo oonay toy dhallinyaronimadiyo tilaabadii horlanqaada horumar la deera yaa yoona ku codsadaan mayna aanoo war ka gaabiyay hambalyo hambalyo baarlamaanka usubee koonfur galbeed oonay toy la dhisi oo baarlamaankii lamaadhe hambalyo eedan salaamantiin salaamu calaykum waraxmat
qaybogi hore barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana khiyaaray wasiirka wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane aadan xasan maxamed iyo weliba wuxuu isku casileexi wasiirnimo ee wasaaradda dastuurka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya walina warqadu saakubati usu ka caddeeyey in use xilkaasi ta isku casilay wasiirka dastuurka iyo weliba ku mid ahayay wasiiradii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana wasiir hakunagdi wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biya dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya horaano ku mid ahay golihii baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee hadda waayay xilka xildhibaannimo ee baarlaman kun labaad barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo qeybasho hor ku guda jirna khiyaarey taliska ciidamada asluubta soomaaliyeed iyo weliba hasaaray amarle kama mamnuuco booqashada maxaabiista ka hiran xabsiyada magaalada dal muqdisho taliyaha ciidamada asluubta soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan iyo weliba usul la hadalay warbaahinta usoona hasaare amarka ka hidan in la booqdo korno xabsiyada waaweyn ee magaalada muqdisho ee ka jira maxaabiista si lanka horseedo cudurka coronavirus diyaar u yahay ka hortag cudurkan aafada adduunyada daafaheeda lagu sheegayo meelo badanna laga sheegay in ka hortag lagu sameeyey ay dowladda iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto ay diyaar u tahay macnaa maanta loo taagan yahay in ka hortag lagu sameeyo maalintii shalay ahayd waxaa amarna la siiyey nagula siiyey in aan joojinno booqashada maxaabiista ku xidhan xabsiga dhexe iyo s s b c labada xabsi oo muqdisho hadda maanta maxaabiista lagu hayo labadaba in booqashada laga joojiyo iliddana ay fadhiistaan caafimaadka wasaaradda caafimaadkuna ay dad keento ilidda ayaga laga gelaayana la fadhiisto cid kasta oo askariga meesha ka shaqeeya waardiyahan ha noqdo oo meesha gelaysana in la baaro caafimaadkaana baaraaya waxa amarka nagula siiyey waa midda ayada muddo laba usbuuca oo loo qabtay macnaha ka hortagga dalka waxaa la sheegayo jirada in labadaa usbuuc la joojiyo waa afar maalmood oo booqasho ah taasna diyaar baan u nahay waanu qaadanay amarkaas waana sheegnay waana fulinnay wayna socotaa hawsheedii weli waxaa naga maqan oo nala soo istaagin nimankii wasaaradda caafimaadka dadkii ka socday oo baaritaankaas lahaa weli nooma imaan namana soo gaarin marka caafimaadka waxaan u sheegaynaa inayna soo gaarsiiyaan dadkaas takhasuska u leh ee caafimaadka looguna talagalay oo lana sheegay inay meeshaas istaagayaan oo wax baarayaan dadka inayna soo gaarsiiyaan aan codsanayna
warshada sbuunyada shaakir shaabla shaabla haashinew sidee umaymay waa digeerka shugriya ku farhii faraha isbuunyada shiilalan gorbaaya wed alo hadda shugri shaaf dhuuri ka dhiya maay liki shugri farxadii hadeeda fadaasa isbuunyada shiila ma ee inshaan shaakir isbuunyadii asiiba farmadoobaga shiniyow shaakirtina ma eta shaakir waybwa warshada isbuunyadan ka tagida fayla soomaali
ulo hoosaas adaaba shugri isbuunyada shaakir shakalaan shakalaan hadda iska yidhe isbuunyaalkaa saarasa warshada shaakir sharabtii tayadiyo leyin bulshada shahaado ku ah isbuunyaalka shaakir jiib shaala shaalaysan hindurmo shahaad inhaynay isbuunyo shabshal bana inhayna shakalaan meelalanka seedow warshada isbuunyada shaakir isbuunyaal shawayba ku mid aha shaakir maxbuub five star iyo mumtaaza fiirmagoone inka kadanta isku fiiri farmadoobaga ini shaakir ee ilaan barshooba shiila waxa koobiyaysaday originaal farmadoobaga inka see warshada isbuunyada ee shaakir oo ka yaala magaalada baydhabo dhiniga bakiin gobob hanka horjeedka warshada hasey fiska koowaad oo warshada isbuunyada shaakir iyo kaleeto gudaha magaalada baydhabo mayba usakayaale bartamaga suuqa qudaartada xafiiska lamaadna mayba usakayaale boostaajyada shabeelow bartamaashe ama walaay faahfaahintaas dheer kula xiriir teleefon lambarada shale eberli hal tumikow tumikow boqol soddon iyo soddon eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol soddon iyo lix ama taleefankan ka dambeeya oo eh eberli hal tumi ikow tumi ikow boqol afartan iyo kow warshada isbuunyada shaakir shaakir
barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo la dareertana qeeree qeybashe dhexe iyo hasledeerni dowladda federaalk soomaaliya weliba si kumeeldeer ee iyo fasaxday dowlimadyada caalamiga ah iyo timility bilong dowladdiiyo ka dhawaaqday in la rooji doono dhammaan dowlimaadyada caalamiga ah laku bilaabo timisiidka bila lama maalmood oo xayirnaayay gureed weliba wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi salaad omar uuse la hadlay warbaahinta dowladda walanuus sheegay in dowladda soomaaliya si kumeeldeere muddala maalmood ay anfasaxo doonto dowlimaadyada caalamiga waana gureed sidii caadiga haayaha ka nagda doonto oo ah amarkii dowladdiiah ku saartay in la xiro dowlimaadyada muddo tumiyo shan maalmooda walinus sheegay wasiirka in arrintan koytay kureed markii bulsho soomaaliyeed kureed markii soomaali badan iyo ka xayirameen ceelboorada caalamiga ee ceelboorada dalalka qaar sida dalka kenya oo ceelboorsha gudaha la sheegay in bulshada soomaaliyeed qaybta ku mid ah meela ka xayirayin
horta loo xakameeyo cudurkan corona virus ayaa bishii sagaal iyo tobankii maarch laba kun iyo labaatankii waxaan joojinay dhammaan dowlimaadmida ah ee wadanka soo gala ama ka baxa alxamdulilah go-aankaasi wuu hirgelay dhammaan wadanka wax soo galay ama ka baxay falaadi ah ma jirin wadanka gudihiisa isku koraa labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa socotay cabasho badan oo noogu imanaysay dad soomaaliyeed muwaadiniin soomaaliyeed oo ku xayiran goobo kala duwan oo adduunka ah garoomo ku xayiran qaarkood saddex cisho ay seexdeen garoomadaa dhexdood sidaa aageed annagoo tixgelinayna xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed ay leeyihiin ayaa waxaan go-aan ku gaarnay in la fasaxo diyaarado keena dadka muwaadiniinta ah ee ku xayiran garoomadaasi muddo laba maalmood ah inay kusoo baabileeyaan ay ku keenaan dadkaasi waa dadka ku xayiran garoomada caalamiga ah ee wadanka ka baxsan waxayna tegi doonaan garoomo cayiman haddii ilaahay ka raalle noqdo waxaa kale oo go-aan ah oo la gaaray in loo hogaansanaado amarka wasaaradda caafimaadka ee la xiriira muwaadiniinta soo maray wadamada uu cudurkan coronaviruska uu saameynayo sidii qorantiinka oo kale haddii ilaahay ka raal noqdo in labadaa cisho kadib duulimaadyadooda ay sidii ku noqon doonaan haddii ilaahay ka raal noqdo oo uusan wax isbedelin waxaa kale oo go-aankaa ku jiro inaan wadanku soo geli karin xamuul aanan ahayn dawo iyo raashiin dawo iyo raashiin wax ka baxsan oo xamuul ah oo isagana soo geli kara wadanku uusan jirin diyaaradihii hakintoodu way dhaqan gashay si wanaagsan ayay ku dhaqan gashay soomaaliya oo idil wax diyaarad ah oo fogey oo dibadda ka timid ma laha ilaa iyo diyaaradaha aan maanta fasaxnay oo inay soo baabileeyaan dadka soomaaliyeed muwaadiniinta ku xayiran garoomada runtii aada u dhibaataysnaa ayaan soo fasaxnay si ay wadankooda u yimaadaan oo keliya intaas ayaa iska badashay muwaadiniintaasi garoomada ay joogaan waxaa ka mid ah adisababa oo saddex cisho hadda ay seexdeen hoteelo ay jiifeen waxaa ka mid ah nairobi waxaa ka mid ah dubai waxaa ka mid ah meelo kale oo tiro badan marka garoomadaasi ma doonayna dhammaan in albaabada la furo laakiin meelaha ugu badan ee waxay yihiin case by case basis annaga oo fiirinayna midba xaaladiisa ayaan u fasaxi doonaa haddii ilaahay ka raalli noqdo qaarkoodna waa ay fasaxan yihiin oo hadda adisababa oo kale waan fasaxnay xalay ayaa ayaanu fasaxnay marka iyaga way imaanayaan maanta haddii ilaahay ka raalli noqdo ha arrintaasi way diyaarsanayd markii horeba inta aanan joojinin hawshana si wanaagsan ayay u socotay marka hawshii ayaa lasii activate gareynayaa iyada oo la fiirinayo wixii isbedelay labada cisho
barnaamijkan kulanka iyo weli dhegunsaytana qiyaaray wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya dhaktar cabdiraxmaan ducaale bayle oo shirjira idgeyga ku qabday magaalada muqdisho iyo weliba uuse ku hadalay wakhtiga anko dambayta ee bangiga adduunka uu sideeymo dalka soomaaliya la kaleeyin cafiyi doono isoona sheegay in dowladda soomaaliya ka gudubtay wejigii wadaxaajoodka ee deen cafinta soomaaliya lacagaha laynagu leeyahay waa caddaan weyn xaqiiqada waxay tahay innagu agreementkii aan saxeexnay inaynan meel ku sheegi karin oo dhibaata ayaa dhacday lacagta la leeyahay central banka la dhigay ee shalay aan ruushka ka wada hadlaynin meelale meelay ku dambaysay cidina ma oga kontaraageedina ma hayno iyagu waxay noo soo diraan oo saxeexii ka aragno oo hataa saxeexii qofkii saxeexay dee maanta ma joogay anaan authenticate garayn karin anaan xaqiijin karin ayaan ku qasbannahay inaan aqbalno waana mashaakil inagu aan geysanay wey wax waliba laakiin waa qoran yihiin wax waliba halkay ku baxeen ay ku qoran tahay halkanay ku taallaa beeraa lagu qoday wadooyin baa lagu sameeyey airportka kismaayaa lagu dhisay sonkortii sugar factory baa lagu sameeyey wadan waliba wuxuu ku qabtay lacagtaa ama ha bixiyo lacagtaa ma yaanu bixinna halkanay ku qoran tahay ya marka yani waa xaqiiqo weeye inaan iska hubina weeyaan laakiin maanta adduunyada dad yow soomaaliya wadana fara badan fara badan oo inaga inala jira baa badan oo inala shaqaynaya inala shaqaynaya oo inala shaqaynaya oo soomaaliya dhibaatada inay ka baxdo ka shaqaynaya sababtu waa maxay sababtu waxa weeye adduunka waxay dani ugu jirtaa cid walba soomaaliya oo la ogya halka ku taalo oo hadday dhibaata ka timaado dabku ku holaaqaya meel walba oo aan horn of africa degayn haddaanay soomaaliya degin horn of africana dan weyn laga qabo sidaa daraaddeed baa la leeyahay soomaalida hala dejiyo soomaalida hala dejiyo one second issue waxa weeye soomaaliya oo khayraad badan leh oo dhulka iyo baddaba ku duugan yahay ayaa waxaa himilo laga qabaa waxaa raje laga qabaa in wadanada qaar ka faa'iidaysan karaan oo dee marka wax laynala soo saaro shirkaddii waxay nala soo saartaa way ka faa'iidaysanaysaa marka adduunku wuxuu iska dhaadhiciyey waxay dani ku jirtaa soomaaliya in la dejiyo sidaa daraaddeed waxaa jira dad fara badan oo inala duuban ya oo sida soomaalida qaarkeed aanay inoola duubnaynan ahayn inala duuban oo waxay nala qabanaya good example baan idin siinaya maanta deemihii laynagu lahaa ee i f iska qolooyinka laydhaa inagu lahaayeen ee ay ka mid yihiin african development bank iyo world bank iyo hay-adda lacagta adduunka intoodii badnayd waa la dhaafay i m f kii baa hadhay i m fkuna bisha shan iyo labaatankeeda waa dhaafayaan bishii bugtay ku bikacso waa dhaafayaan maxay ku dhaafayaan hab lagu dhaafaa jiroo formulooyin oo complicated oo dadka bowsadow aydaan fahmi karin ma fahmi kartaan aniga idingasaan aydin sheegayay waxa weeye dadka lacageedku lihi institutionska lacagta idinku lihi waxba ma kasalgarayn karaan qaanuunkooda diidan hab baa la sameeyey markaa hab ayaa la sameeyey lacagtana laynooga dhaafo iyaguna aanay lacagtoodii u waayin ayaa la sameeyey habkaa bridge financing baa laydhaha bridge financing ayaa laydhaha haddaanad aqoon waxba haysa wareerinay dad badan oo aan aqoon baa jire akhriso akhriso waad fahmi doontaa akhriso bridge financing haddaanay dalalku inala duubnayn ingiriisku haddaanu inala duubnayn haddaanay norway inala duubnayn haddaan talyaanigu inala duubnayn lacagaha qaarkood may baxeen leanna meel bridgeaa loo baahaya bridge ya bridge waa buundada buundana de waa un talyaani bridgena waa ingiriisi maxaa maxaa la yidhahdaa salaankaa la koraya laga laga dhaadhacayo salaan xataa waa carabi af soomaaliya eri bixin baan u baahannahay ya asalam waa carabi wey marka salaankaa laga ku gaadhsiinaya meesha kale halkaa intuu kaa qaado wax kaa dulboodsiinaya meesha kale ku gaadhsiinaya ayaa bridge financing la yidhahdaa waxa weeyaan world banku lacag buu inagu lahaa lacagtuu inagu lahaa inagama kansal garayn karo ma kansal garayn karo qaanuunkoodu ma ogola waxaan ogolayn dalalka boqol iyo sagaashanka ee wadale iyaan ogolayn wax la kansal garayo marka maxaa la samaynayaa baanku laakiin wuxuu ina siin karaa lacag deeqa ina siin karaa baanku deeqna inama siin karo ilaa aan diinta iska baxeen balaaga hadda waa seerkalkaa weya saa u socda ya deeq buu inoo hayaa deeqda inama siin karo ilaa aan diinta iska bixinno diintana isaga inagu leh mana kansal garayn karo bal hadda arrintaa ka war waxaa la doonayaa markaa waddan isa soo taaga oo yidhaahda saddexda boqol ee milyan shanta boqol ee milyan aad ku leedahay soomaaliya anigaa bixinaya maantaan ku siinaya anaa maanta ku siinaya markaan ku siiyo maanta deynta waad ka kansal garaynaysaa kow shan boqol lacag u dhigatana soomaalidaad siinaysaa laba dabeetana anay dibii siinaya ya eedada bridge financing waxaa weeye bridge financing waa waxaa weeye norway baa samaysay world banka ya muxuu ahaa inaane UK iyo iyo iyo EU-na waxay sameeyeen African Development Bank formulada uu ku shaqeeyo IMF tan way ka duwan tahay wali waa kuwa waa kuwa wada bisha 5 iyo 20 keedana loo balasay in la dhameeyo arintii dee IFS IFS ku halkaas ku dhamaatay IFIs ku deentooda halkaas ku dhamaatay now wax kaloo fahamsiinaya arintii deen IFS ku sida u shaqeyso yani waxyaalo dadku fahmi karaan baan ka sheekeynaya mugta inaanay diintaasi dib inoo dhibi doonin uunad uu ka soo qaato waa kow inaanay dib inoo dhibi doonin ka soo qaad in dhinaca layska dhigi doono laynaga hor wareejin doono ka soo qaad ya inay waxoogaa soo hadhayaanna ka soo qaad waxoogaagaa soo hadhayaa inaanay ku dhibi doonin ka soo qaad adeer arrin laysla gartay weeyaane ka soo qaad waxaad uga soo qaadaysaa in baa meel la dhigayaa intaa meesha la dhigay inaanay ku dhibin baa lagu talagelayaa aniga wariga qaado adeer annaga ka shaqaynayna waa afartan sana ka shaqaynayna waxaan waan garanaynaay annaga naga qaata waxa weeye inaanay ku dhibin baa laga shaqaynaya meeshaas la dhigayaa lacagtaa haddii la damco inay dib iskaga bixiso lacagaad ku bixisaa lagu siina iminka maxaan bixinay wax token money baan bixinay iminkadan oo bilownay bisha bilow sanadka bilowgiisii toban kun oo doolar baan siinaa bishii IMF-ta laba kun oo doolarna waxaan siinaa African Development Bank waxa looga jeedaa macnaheedu waxa weeye nimayo xafaara tihiin ninkii garanayo xafaara tihiin gacanta ila ilaalayda qabto laydintu kubiyo oo socodkaad barataan waa dhacaysaane dembi kale aad gelaysaane waxaan doonaynaa sidii laydin xafaara bixin lahaa yaa ayaan doonaynaa idin kala shaqayna waa laleeyahay kow waxa weeyaan waxaan idin odhanaynaa lacagta intaasaa soo hadhay anaa lacag ku siinaye laakiin waa inaad barataa sida wax layskaga bixiyo xafaaru waa kaa weyn waxaa weeye qof socon kari waayey oo bukooday oo dhakhtarka jiifay muddo muddo muddo caafimaad ilaahay u keenay ma socon karayo maalintii oo ma lumin karayo taasoo kale idinku dhacdi baa laleeyahay xafaaraad tihiin xafaara waxaad kaga saaraynaa milyan baan kugu leeyahay baan ku odhanayaayo inaad bil walba iska bixiso ayaa loo baahan yahay waxaad ku bixisan mayso ma anaa ku siinaye adigu process ka inaad sameyn karto un baa lagaaga baahan yahay ila weliga waxa maad bixin ya xafaara baxda la haddaad markaa lacagta aan ku siiyo ku bixin weydo haddaad ku bixin weydo arigays baad gelaysaa kale saddex sano ayaan sidaa kugu wadayna iyo laba sano marba adigu sidaad u socoto tallaabadaadi ku xidhan tahay haddaan isfahmno tallaabadaadu aad qaadaysa ku xidhan tahay ayaa la leeyahay haddaad tallaabooyin dhaadheer qaadana laba sano waad ku dhammayn haddaad ku dhamaysana waad xafaaro baxday waad lugayno intana waan ka masaxayna 100% cancellation ya adeer rocket science ma waxaan ka warramayaa wax la fahmi karo weeyaan deyn dambe haddaan sidaa u socono deyn dambe oo ku dhibaysa wax ku dhibaysa ma jirto ya xaqiiqadu saa weeyaan haddaad akhrido reportska ka soo baxayana way fahmi kartaa oo anaad ku anaad aanad ma garanaysaa anaad ku tiirsanaanin makhaayadaha iyo sheekadooda haddaanad ku tiirsanaan eed wax akhrido waad fahmi kartaa inay sidaa tahay marka saddexdii institution ugu waaweynaa arrimahooda horta halkaas ku dhammaanayaan IMF-ka hadhay IMF-ka arrimihiisu si kalaa wax loo bixiya lacago dalalka u yaala oo dalalku leeyihiin ayaa dib loogu dira oo la lacagiina waa kuwa dabeetana waxaa laga codsadaa please inay lacagtaa dib u soo celiyaan oo dabeetana Soomaaliya lagaga dhaafay deynta ayaa ayaa laga codsadaa
ألا يرى بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة دكتور هرقاي يقول دوغلا dad adduunyaba waa isla wada daneeye داولنا تعصبتي دور فايلا waa isla wada daneeye دور يمينكي دارناي dadayaayi daawo dhabce ديرتي مرادكا may daliilan ee دينكي قرآن مدهرون لكي كداوي يو daarul abraar daartii quraan-saarka yaa hadda la furi أشدنتي maay haddana ودورا هرد قلن قلن abshirlay ma aha مع الإجابو ii loo qabtay ودوركي أذكا هاي abshay waysanayti إيه بقي هون دي نبا eedaanka daaway sidaasee deer هرونتو قرآن سارك دار الأبرار isku dhayo mayl etama e والمكينك الديار harunta quraansaarka ee daarul abraar أوكي داوي أيام dufti uraamed e داود طبيعي ku suubsan herbal يعني جيدو daarul abraar oo diigsato دينكي قرى مدكسار su'aalkii kor akriyaba دولري أذر korkawali ku duuganay يوم الدبيل قرهايما unku daydo dheer حرمت قرآن سارك إيه دار الأبرار uduralkolka daawaya harunta mayba kumid aha اللي دك جنيك إسهرك hundirmalaanta والولك waswaaska دبيلنا umatawiyaanka توبينك jilba dhuuraga infekshanka ka dhow ragiyahan raabta bawaasiirka in weliba uduro kale oo iiqan fara badano aglaga aada diidow meelo lagugu daawaysadiyo xarunta quraansaarka ee daarul abraar harunta quransaarka ee daarul abraar iyo may bakayaale xarajaadkii hore gobob haan boostaajada guurhakaba wali faahfaaha intaas dheer kulli hariir koorashale ewerli haw todoba sagaalon lihidun lihidun ama koorto kale eberli halisada afartan lixdan ilii konton ishan haddaba bulshoy ballantame
qaybiga dhex barnaamijkan iyo weli ku guda jirnaa khiyaaray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xalay iyo geegas magaalada muqdisho kulan kala qaaday ururka ganacsatada soomaaliyeed iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliya soona kula hadalay sidii lanku horseedi lahaay cudurkan coronavirus oo dalka la sheegay in kiis ku mid ee laku helay shirka ganacsatada weliba qeyb ku hayay wasiirka ganacsiga dowladda federaalk soomaaliya iyo oona ganacsatada lakula dardaaramay in iyo gacanku jaysadan dadaalka dowladda soomaaliyaanka jirta sidii wallanku qabada lahayo cudurkan coronavirus ee dayray gudaha dalka soomaaliya dhinaca kale shirka geega magaalada muqdisho ka qabsoomay weliba hay shir ku qaybgaleen ururka dhakhaatiirta soomaaliya kaasoo ku qaybgalay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya marwa fawsiye abikar nuur lamadaas shir markii ha dhammaadeen warbaahinta la hadalay wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo oona sharxeen walyaabihii ra-iisul wasaaraha kula hadalay ururka dhakhaatiirta iyo ganacsatada dalka soomaaliya
maanta waxaa xafiiska ra-iisul wasaaraha ee, runtii ee, shir ku yeeshay een, uu hogaaminaya ra-iisul wasaaruhu oo ay ka soo qayb galeen ee, rugta ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada soomaaliyeed shirkaas runtii waxaa looga hadlayay een, saamaynta uu ku yeeshay dalkeenna ee, coronavirus taasoo ah saamayn caalamiya oo runtii een, ee, dowladda soomaaliyeedna ay dadaal badan ay ku bixisay sidii saamayntaas ee, looga hortegi lahaa ee ganacsataduna ay doorkooda u qaadan lahaayeen dowladduna ay diyaar u tahay inay ganacsatada ay wax kala qabato xagga een, si dalka uusan u gelin ee, raashinkuna uusan gaabsoo noqon ama daawada ama waxyaabaha laga maarmaanka oo daruuriga ah ama qalabka loo loo isticmaalo ee, muxuu ahaa ee, xagga nadaafadda ee, intaba marka wuxuu ahaa shir ee, ganacsatada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsigu ay runtii aad ee, uga doodeen oo aad ay ganacsada ugu soo bandhigeen fikirkooda waxyaabaha laga maarmaanka u ah in wakhtiga een, dhow la qabto iyo waxyaabaha laga maarmaanka u ah in wakhtiga dheer la qabto si rasaaruna runtii wuxuu ku nunuucsaday in loo baahan yahay in caafimaadkeenna dib loo habeeyo in caafimaadkeenna la dhiso in waxyaabaha essentialka ah oo muxuu ahaa runtii laga maarmaanka ah oo caafimaadkeenna u baahan yahay ee, een, haddii annagu ee, ganacsato ahaan iyo dowlad ahaanba een, inaan gudaheennana wax ka qabsanno Ka- wuxuu ahaa shir ee, runtii een, waxyaabo badan ay ganacsatadu ku soo bandhigeen ee, shir faa'iido ballaaran leh een, ee, runtii ganacsataduna fikirkooda aad ay u soo bandhigeen waxyaabaha ay soo bandhigeenna ee, runtii waxay soo gudbiyeen ee, muxuu ahaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo wasaaradda ganacsiga intaba waxayna samaysteen guddiyo arintaas een, runtii dabagal ku sameeya oo labada iyadoo labada gu- ee, guddi ka kooban ee, ganacsatada iyo guddi ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaruhu ay arrintaas ee, runtii ay dabagal kusii samayn doonaan si dowladdu ay uga qaadato tallaabooyinka ugu habboon marka waxyaabaha kaloo halkaa laga soo jeediyey waxaa ka mid ahaa inaysan hadda ee, wakhtiga dhow aysan ee, runtii dadka soomaaliyed inay isdejiyaan in ee, dalka hadda ay taallo een, cunto ku f- ee, ku filan in muddo ah in dalka ay taallo een, ee, runtii daawo ku filan in muddo ah een, ee, wasaa- dowladduna waxay halkaa ku soo bandhigtay in een, ee, tallaabooyinka ay qaaday oo muxuu ahaa ay yihiin kuwo shacabka soomaaliya lagu daryeelayo kuwa lagu xakamaynayo cudurkaas inuu dalkeena soo gelin maadaama uu yahay ee, mid la isqaadsiiyo oo runtii muxuu ahaa ku gudba xagga socdaalka marka ganacsaduna aad u soo dhaweeysay tallaabooyinku dawladdu ay qaatay waxay runtii aad u soo dhaweeyeen dawladdana waxayna halkaa ka ballan qaadeen inay dawladda ku taageerayaan tallaabooyinka ay qaadeen wuuna sii socon doonaa runtii ganacsatada iyo xafiiska ra-isul wasaaraha iyo qayba iyo wasaaradda ganacsiga iyo qaybaha kala duwan ee ganacsada ganacsiga inay arrintaas sii ambaqaadaan marka mustaqbalkana muxuu ahaa runtii caafimaadkeennana waxyaabo badan oo ka dhiman dib loo dhiso ganacsadana waxay ballan qaadeen inay diyaar u yihiin inay wixii maalgashi ah ama ay ku sameeyaan xagga caafimaadka arrimaha kale xagga muxuu ahaa cuntada iyo xagga daawadana ay wax muuqda ay ka qaban doonaan dawladduna ay ka qaban doonto ra-iisul wasaaraha lagu qabta xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa shirkaas loo qabtay takhaatiirta ururka takhaatiirta soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka kulankooda kulan wada tashi sida looga hortegi lahaa loo xakameyn lahaa cudurkan coronavirus nineteen ee covid nineteen loo yaqaano cudurkan waa cudur halis ah cudur aada iyo aada u faafa si xawli ah isaga goosha adduunka oo dhan soomaaliya waxaa waaye kayskii ugu horreeya laga helay takhaatiirtii waxay ku yimaadeen waxay iska soo saareen maalmo ka hor guddi si dhow ula shaqeeya wasaaradda caafimaadka isugu jira takhaatiir dhalinyar iyo takhaatiirtii waaweneed ee ku takhasusay qaarkood cudurada faafa ee soomaaliya joogta guddiga waxay wasaaradda u yimaadeen ay ka wada hadleen hore siday u wada shaqeynayeen caawa ra-iisul wasaaraha wuxuu ku xoojiyey uu kala hadlay takhaatiirta soomaaliyeed in ay isgarab istaagaan iyaga iyo wasaaradda caafimaadka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha dowladda iyo cid walba oo ka shaqaysa ka hortagga iyo iyo iyo xakameynta cudurkaas waxay soo jeediyeen talooyin badan keliya aanan ahayn sida looga hortegi lahaa takhaatiirta waxay samayseen guddi la shaqayn doona si aadan dow ka dhexgeli doona guddiyada wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha kale xafiiska ra-isulwasaara u galay ay ka shaqeeyaan waxay ka shaqayn doonaan sidii wacyigelinta qaybta weyn ay wada qaataan sii wadahaayeen in lasii xoojiyo wacyigelinta in la kaashado xarumihii lagu karantiili lahaa dadka lagu xakameyn lahaa dad badqab xarunta badqabka meelo wada badan laga dhiso sidoo kale maamul goboleedyada wasiiradooda iyo daaratiradooda generaalka oo imaan doona isbuuca soo socda sidii iyadana loola wadaagi lahaa goosaha weyna wasaaradda caafimaadka federaalka diyaarsay qayb ay ka ahaayeen laakiin tashi dhow lala samayn doono maaragta loo yareeyo loo xakameeyo cudurkan inuu faafo keliya kuma ekayn waxaa jira qorsho weyn oo sistamka caafimaadka mustaqbalka sidii loo dhisin lahaa iyadoo laga faa'iidaysanaya dhibaatadan hadda jirto maxaan ka baran karnaa maxaan qorshayn karnaa sideen u xoojin karnaa annagoo iska tashanayna soomaali ahaan kulanka wuxuu ah kulan jawi fiican ku dhacay talooyin badan isaga laisku wadaarsaday dibna la isku soo noqon doono haddii alla idla biri iyo wixii ka dambeeyay ilaa maaragta meel fiican laga gaaraayo insha allahu tacaala ilaahina waxaan ka baryayaa inuu cudurkaan naga haayo waxaan u sheegaynaa dadweynaha in la yareeyo meelaha buuqa isugu imaadaan dadka social distance lagu yiraa afka qalaan cudurka waxyaalaha kale looga hortegi karo muhiimka waa nadaafadda in gacmaha si fiican loo dhaqo dhaqidda ma aha biyo keliya in saabuun lagu dhaqo oo ilaa iyo ugu yaraan labaatan sakan si fiican loo dhaqo in la xakameeyo safarada xitaa meelaha aan markaas loo baahnayn ciriiriga iskuuladii waa la xiray waad arkaysaan dugsiyadu sidoo kale waxaa la yiri waa in ilmaha naftirkooda ay yacni dugsiyada yareeyaan aadadiisa meel allaala meelihii dugsiyada bulshada in la joojiyo ama sida ugu yar loo samayn karo loo sameeyo taas micnaheeda waxaa waaye hortagga wuxuu ka fiican yahay talbiinka soomaaliya waa dal had iska qabeer yar hadda soo jira waxyaalaha ay aan ku arkayna aan ka baranayna wadamadii culayska lahaa ee dhaqaalaha lahaa siday uga dhigtoode waa arkayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naga haayo in ma aragtay bulshadeena ay noqoto bulsho- bulsho badqa waxaa kaloon u jeedinayaa soo jeedin ee, dadka bacmishtarinta ah bacmishtarina caawimeeshan ra-iisul wasaaraha kula ballamay si fiican loola xaajooday dadka ka ganacsada qaarkood ah, waxyaalahan looga hortaga jeermiska iyo sanitizer laweeyay ka hortaga cudurka inay yacni dadka aysan qiimaha kor u qaadin oo maaragtay ay u naxariistaan dadka sababta ah cudurka uu qofka ka cararayo haddii aadan u fududaynin inuu yacni xakameeyo waxaa waaye mid arrin kusoo gaari karaa lagu yidhaaho arrintan waa arrin bulshada soomaali meel abaala meesha joogto u taalo ilaahay waxaan ka baryayaa caza wajalla inuu naga haayo marka waa waa waa shukur waxaa kulankan kulan guud
barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan ayaa isla deerna qiyaaray kureed markii maalmo ka hor magaalada garowe ee caasimada dowlad goboleedka puntland la ka gebagebeeyey shirweynagal wadataladaoga maamul goboleedka puntland waana ku qayb galeen xubno ku dareera golaha wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya weli baabahayay wasiire xukuumadda federaalk soomaaliya ku tirsan waana ku qayb galay shirkaasi teeye oona eedeymeyn jeediyey maamul goboleedka puntland islamarkaasi tuna ku horjeesaday qodobadii laha ku saari war-saxaafadeedkii ha ku bahi shirweynaga wadataladaoga maamul goboleedka puntland wasiirka wasaaradda arrimo dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ku mid ahay wasiiradu ku qayb galeen shirkaasi toy waana ha ku horjeesaday qodobadii laha ku saaray war murtiyeedkii shirweynaga wadataladaoga maamul goboleedka puntland ha waa leys ogolaa waa nala martiqaaday qaab eh, nala ku martiqaaday ayaa jiray wafdiga dowladda federaalka ka socda inaan nahay waxayna ku jirtay markii eh, madaxweynaha puntland uu iclaamiyey oo sheegay in shirkaa la qabanayo ayuu sheegay in uu dadkaas martiqaa- qeybaha eh, bulshada uu martiqaadi doono iyo hay-adaha dowladda ma ahayn annagu qeyb kama ahayn eh, soo diyaarinta war- warmartiyeedka madaxweynuhu wuxuu ka cududaartay khaladaadkii dhacay oo naga raaligeliyey wuxuu kaloo madaxweynuhu yeelay arrintii ugu muhiimsanayd oo ahayd inuu eh, uu ka shaqaynayo wax ka raadinayo eh, in wixii khilaaf oo jira dowladda federaalka iyo puntland u dhexeeya inuu maaragtay maxaa la yidhaahdaa sidii loo xallin lahaa inuu eh, ku dadaalayo dabadeedna uu xamar tegayo si uu ula kulmo eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha madaxda xukuumadda dee madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan xamar u tegayaa madaxda ula kulmaya inaan khilaafka dhamayno marka waxaan rajeynaynaa wixii khilaafoo jiray inuu halkaa ku dhamaado horta madaxweynaha puntland wuu tegayaa magaalada muqdisho isaguna waa sheegay annagana waa idiin sheegaynaa wuxuu kaloo ku dadaalayaa madaxweynuhu eh, madaxweynaha eh, jamhuuriyadda soomaaliyana uu soo dhoweyn doonaa in ama soo dhoweeyo muddana raadinaya in khilaafka lasoo afjaro marka khilaafka faahfaahintiisa madaxday u taallaa iyo nooca uu yahay laakiin haddaan annagu ka rajo qabin in khilaafku dhammaan karo ama la dhammayn karo dee annaguna dadaal uma galleen madaxda madaxda qaranka iyo madaxda eh, eh, puntlandna iyaguna eh, may iskumay hawleen Qo- waxaan sheegay annagu warmartiyeedkaan ku sheegnay haddana aan ku celinayaa in wixii khilaaf noocay rabta ha ahaatee madaxda eh, qaranka iyo madaxda eh, puntland ay inta tagaan ka wada qeyb puntland way khusayso ku saabsan qeybna waxay ku xusaabsanayd xiriirka puntland iyo eh, dowladda federaalka ah qeybta puntland ku saabsan sidii golo- looga dooday sidii hadjeedinta ku jirtay ayaa loo soo qoray oo arrimaha la xiriira midnimada puntland midnimada soomaaliya midnimada puntland midni- midnimada eh, maxaa la yidhahda amniga puntland la dagaalanka argagixisada iyo eh, horumarinta eh, dalka maxaa la yidhahda puntland waxay ahayd arrin aan muran ka joogin oo la isku raacay arrinta ku saabsanayd qodobkii labaad ee ku saabsanaa ama ajendaha qeybtiisii labaad ee ku saabsanayd dowladda federaalka iyo maxaa la yidhaahdaa ee puntland wixii meesha looga dooday oo dadka soomaaliyeed reer puntland oo dhan ay sheegeen ee, waa la baalmaray waxaa la qoray wax kale oo aysan ku saabsanayn oo ka mid tahay waxyaabaha sheegaysid oo ay ka mid tahay waxyaaba aan kuba jirinba ajendaha lagana hadlin marka waxyaabahaasaan diidnay waana ku sheegnay ee, maxaa la yidhahdaa ee, warmart- maxaa la yidhahdaa war-saxaafadeed annagu waxaanu qoonsanay ee, waxyaabo badan oo kaleeto oo ku jiray ee, maxaa la yidhaahdaa ee, oo dadkuna aysan ka hadlin dadkii hadlay waxay ka hadlayeen mar kasta hadalkooda u badnaa in ee, khilaafka la dhameeyo in wada hadallo lagu dhameeyo marka مثلا kuma ay jirin in ajadahana kuma jirin meeshana loogama hadlin in gobollo maxaa la yidhaahdaa gobollada kaleeto in laga hadlo oo maaragtay maxaa la yidhahdaa si xanaf ah hadal aan naga farxin annaga madaxda gobolka gobolladaasna ka farxin in lagu sheego mana ahayn wax madaxweynuhu uu ogaa ama ka hadlay waxay annaga nala tahay dad bini aadamka lagama waayo qa- qaar xumaanta jecel oo waangan ah. marka waxaan u qaadanay dad adigu doonaya inay khilaaf kala dhameeya inuusan inaan khilaaf kala dhameyn oo horumarka soomaaliya aan u arkin sida anagu u aragno ayaa laga yaabaa inay inay waxaas soo qaadeen marka arrimahaas waanu diidanah marka saamileydaasi iyada nafteeda waxay ahayd hadal ay dad meesha isaga darsadeen annaguna aanan raalli ka ahayn khilaafka hay-adaha sharciga ah ama entitiska sharciga waddanka jira waxaa weeye dowladda federaalka oo la doortay si dimuqraadiya lagu doortay iyo dowladaha gobollada xubnaha ka ah dowladda federaalka oo iyagana si sharciga lagu doortay kuwaasaa sharciya kuwaasaa ka wada hadlaya ummadda soomaaliyeed oo dhan waa saamiley danta iyo mustaqbalka soomaaliya laakiin qolyaha hadda wakiilka uga ah waa dowladda federaalka oo soomaaliya oo dhan iyo qarannimadeeda iyo midnimadeeda masasha iyo dowladaha xubnaha ka ah oo dee mas-uuliyadooda ay tahay inay federaaleynta iyo iyo iyo dowladnimada ay gaarsiiyaan shacabka meel kasta uu joogo qolyahaas ayaa wixii khilaafoo jira ka wada hadlaya marka saas waa looga hadlay shirka laakiin warmateed kuma soo bixin taasna waxay ka mid ahayd qodobka ugu weyn oo annagu aanu dadka unbaa ku hadaaqee horta xisbi markii la rabaa la samayn karaa haddaan maanta uusan lagu dhawaaqin berraa lagu dhawaaqi kara waktiga inuu gaa inaan inaan xisbigu inuu waktiga dhiman wax ku samayn kara in kale xisbigay u taalla adiga iyo aniga maaha qolyaha xadeeya waktiga loo baahaya intay tahay waxaa muhiima in doorasho dhacdo waxaa muhiima in dowladda tani waktigii ay lahayd la yaqaano eegohaas marka dowladduna sidaas ayay aaminsan tahay waxay aaminsan tahay in dalka doorasho ka dhacdo hor dooddada inay meelo badan naga aado waxaa adduunka aan ka fakeri karo ka hadli karo oo dhan maanta ma dhamayn karo maanta waxaa shirkeennu ku saabsanaa wada tashigii garowe arrinta ku saabsan soomaaliya iyo dalalka deriska ah iyo maxaa la yihahdaa waxaan la yidhaahdo memorandum of understanding ama isfahan yah ma aha heshiisyo ma aha heshiisyadu macanay leeyihin agreements baa la yidhaahdaa heshiisyada waxbaa ka ka ratima dalalku inay iskaashadaan inay isku fahmaan gobolkana laisku laisku kaashado khilaaf laga dheeraado colaad laga dheeraado soomaaliya faa'ido ugu jirtaa etoobiya faa'ido ugu jirtaa eritrea faa'ido ugu jirtaa taasaa laga hadlaa marka siyaasigii isagoo arrintaa dhaliilsan wuxuu ku dhaliilsan yahay waa inuu noo sheega markaasaan kala doodi karna lakiin annaga waxaan kuu sheegaynaa dowladda soomaaliya waxay u aragtaa in nabadgelyada gobolku iyo iskaashigu uu muhiim yahay tafaasiisha sida laisu kaashanayo waxaas iyo markii heshiis laga sameeyo golayaasha la keenaya ummadda loo sharxaya inta hadda dhacday oo isfahamka isafgarad kara khilaaf wuu jiraa laakiin madaxda labada madaxweyneha ka wada hadlay dabadeedna waxaa la yidhi waxaa lagu heshiiyey in khilaafka la yareeyo dabadeedna aniga ayaa la ii diray inaan maxaa la yihahdaa wasiirka arrimaha dibadda la kulmo oo la diyaariyo ajendihii iyo wadahadaladii labada madaxweyne dhexmarina kabacdina jiradan hadda adduunkai argagixinaysa ayaa bilaabatay oo kenya lagu sheegay dabeedna shirkii dib baa loo dhigay warfaafinta warfaahin warbaahinta waxay rabtay qori kartaa laakiin anigu waxaan ku leeyahay wasaaradda arrimaha dibaddu wasiir bay leedahay maagta yah wasiir dowlana waa leedahay hawanka marka mas- maamulka wasaaradda waxaa iska le
qodobkeenu dambooye ee barnaamijkaana kulanka warbaahinta warsan iyo hasladeernin iyo dowladda federaalk soomaaliya xubno kosood iyo korjeysadeen shirkaasi toy wada taladooga maamul goboleedka puntland walibaa dhinac kaleeta maamulka puntland iyanu ku hadaleenga waana dhaliilinjeediyenga wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ku qaybgali shirkaas ee waana ka horjeesaday qodobadii warmurtiyeedka ilaah kusaari shirweynaga maamul goboleedka puntland wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka puntland iyo wasiire ku tirsan maamulkaas shirjir ayday ku qabdeen magaalada garoobe ee caasimadda maamul goboleedka puntland iyo ona jawaab gubiyeen wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya ee ku hadaly warmurtiyeedkii hakubahi maamul goboleedka puntland oo annagoo ah golaha wasiirada dowladda puntland halkan maanta shirkan jiraa'id waxaan ugu qabanaynaa inaan bulshada reer puntland iyo kuwa soomaaliyeedba la wadaagno sharaftii iyo magacii iyo guushii ka dhalatay shirweynihii wadatashiga puntland ee shan iyo tobankii ilaa toddobiyo tobankii bishii saddexaad ku qabsoomay caasimadda puntland ee garowe run ahaantii waxaa keenaya in dowladda puntland ay aada uga hadashay shirkaas waxa weeye farxadda la xidhiidha shirweynahaas iyo siduu u dhacay iyo guushi laga gaaray waxaad la socotaan shirweynaha waxaa ka soo qayb galay qiyaastii kun iyo siddeed boqol oo qof oo ku salaysan dadkii ay ku xusnaa warqaddii ama war-saxaafadeedkii toddobadii bishii februaario ka soo baxay boosaaso ee ahaa qeybaha kala duwana lagu casumayey shirkaas oo muddada saddexdaa beri oo uu socday ay ka socotay doodo iyo falanqayn dheer oo ku salaysan qodobadiisii waxaynu wada ognahay dadkaa kun iyo siddeedda boqol gaaraya inay ka soo saareen shirkaas oo ka soo baxay warmurtiyeed warmurtiyeedkaas oo qodobo aada iyo aada muhiimad ugu leh reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedba uu ka soo baxay waxaanu la soconnaa markii warmurtiyeedkaasi uu soo baxay in dadka reer puntland ee joogay goobta oo kun iyo siddeedda boqol kor u dhaafayey ay ku soo dhoweeyeen sacab iyo xamaasad iyo farxad ay ku soo dhoweeyeen waxaanu la soconnaa dadka reer puntland meelay joogeenba inay ku soo dhoweeyeen hambalyo iyo soo dhoweyn wixii ka soo baxay shirkaas waxaanu la soconnaa ummadda soomaaliyeed oo aada u sugaysay natiijada shirweynaha wadatashiga puntland oo runtii ahaa mid aada iyo aada muhiim u ah soomaaliya o dhan inay aada u soo dhoweeyaan ayaguna oo maantay ay u arkeen puntland inay qaadatay doorkii laga filayey hadday ahaan lahayd arrimaheeda gudaha iyo hadday ahaan lahayd arrimaha soomaaliya quseeyey intaba waxaan haddaba rabaa inaan xuso dhowr qodob oo la xidhiidha guulahaas la gaaray ee shirka ka dhashay markii dadka kun iyo siddeedda boqol kor u dhaafaya iyo guud ahaan ummadda reer puntland ay soo dhoweeyeen wixii ka soo baxay shirkaas waxaad la socotaan khudbaddii xiritaanka shirka madaxweynaha puntland wuxuu ballan qaaday isagoo ku hadlaya afka xukuumadda in sida ay yihiin qodobadaas haddii lahaydma loo ballanqaadayo in loo fuliyo maadaama qodobadu ay u soo jeedinayeen dowladda puntland inay fuliso qodobadii ka soo baxay shirka waxaa raacay in khamiistii shirkii khamiista golaha wasiirada ee halkan ka dhacay garowe ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha gobollada puntland iyo guddoomiyaasha degmooyinka puntland xukuumadda oo isku dhan oo gobolladii iyo degmooyinkii iyo golihii wasiirada leh madaxdiina ay joogaan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxaa gacanta loo taagay oo laysla qaatay in talooyinka iyo go-aanada ka soo baxay shirweynaha oo dadka reer puntland ay u soo jeediyeen xukuumaddu inay fuliso ay xukuumaddu qaado mas-uuliyaddaas in si dhammaystiran looga howlgalo in loo fuliyo haddii lahaydna taas waxay waxay muujinaysaa kana turjumaysaa in xukuumaddu ay diyaar u tahay in taladii ka dhalatay shirweynahaas haddii lahaydna intii karaana sideeda loo fuliyo waxaan rabaa inaan xuso in ayadana beesha caalamka oo aynu nahay dad aynu saaxiibbannahay dhinacyo badan aynu ka helay fariimo aada iyo aada u bogaadinaya una soo dhoweynaya natiijadii iyo qodobadii ka soo baxay shirkaas iyo weliba sida dadka reer puntland ay u soo dhoweeyeen oo ay isugu raaceen ummadda soomaaliyeedna ayaguna u soo dhoweeyeen waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago ujeeddadii shirkaasi ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda puntland laakiin wuxuu ahaa shirweyne wada tashi oo dadka reer puntland ay lahaayeen dadkii ka soo qayb galayna ma jirin cid si gaara loogu casumay inay iyadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha puntland hadday tahay siyaasiyiinta puntland hadday tahay waxgaradka hadday tahay isimada hadday tahay mudanayaasha inu ku matelo golayaasha dowladda dhexe in dad u yimid reer puntland oo u yimid inay danahooda iyo danaha soomaaliya kala dhexeeya ay ka arrimiyaan si midaysan ayayna waxay uga soo saareen war murtiyeed ay isku raacsan yihiin oo aad la socotaan sida loo soo dhaweeyey sidaan markiiba hor horeba xusay waxaan kaloo rabaa inaan xuso qodobo ay muuqatay in ayadoo ujeeddooyin laga leeyahay la rabay in midab kale loo sameeyo ama la fool xumeeyo qodobadaas waxaa ka mid ah war murtiyeedku wuxuu xusay markii laga hadlayay arrimaha federaaleynta dalka in dowladda federaalka loogu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo tusaale loo soo qaatay dhacdooyin qaaro horey u dhaceen qaaraha haatan taagan yihiin waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno war-saxaafadeedkan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood ay puntland la yihiin saaxiib dhow ay wada yihiin dowladaha xubnaha ka ah ee ka wada shaqaynaya sidii dalkani uu ku yeelan lahaa hanaan dawliya oo federaalah oo inoo shaqeeya haddii lahayn kuwa sida gaarka loogu xusay war murtiyeedka oo ay ka mid ahayd galmudug oo ay ka mid ahayd jubbaland oo ay ka mid ahayd koonfur galbeed waa maamullo ama dowlado xubna ka ah dowladda federaalka oo si dhow ay saaxiibo u yihiin qaarkoodna deris u yihiin dana badanna ka wada dhexeeyaan puntland war murtiyeedku kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka laakiin war murtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarrada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga amnigiisana sugo halkii taa la samayn lahaana sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay jubbaland khaasatan gado sida lagu xusay warmurtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysa ciidankii iyadoo cadowgii uu fadhiyo xamar waddooyinkiisa oo waddooyinkii kala xiran yihiin oo la mari laayahay oo qaraxyadii iyo dagaal ka socdo oo aan afgooya la tegi karin oo aan balcad la tegi karin in ciidankii inta diyaarada lagu qaado la geeyo jubbaland si khalkhal loogu geliyo amniga iyo dowladnimada ka jidha arrintaas weeye arrinta uu ka hadlay war murtiyeedku waxaana rabnaa dadka raba inay iska rogaan eedda oo ay u wareejiyaan meelo kale inaan laga aqbalayn lana ogyahay inaan xusno arrinta kaloo aan rabno inaan warmurtiyeedkan aanu ku war-saxaafadeedkan aanu ku xusno waxa weeye safarka madaxweynaha oo runtii aan aada uga mahad celinayno dadka reer puntland meelay joogaanba inay aada u ayideen in shirweyne shir soomaaliyeed ama gogol soomaaliyeed ay puntland dhigto sida ku xusnaa war murtiyeedka ka soo baxay shirka caasimadda garowe ee puntland arrintaas aad baa loo bogaadiyey loona soo dhoweeyey waxaa jidhay in madaxweynuhu ku dhawaaqay ayna ka soo baxday golaha wasiirada golaha xukuumadda in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimadaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo caasimadda soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga u ah si loogu sameeyo gogol xaar shirka shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco dowladduna aqbashay halkan gogasha halkan la dhigay puntland ay dhigtay ee garowe ay dhigtay waxaan rabnaa inaan caddayno madaxweyne waxa weeye inuu u gogol xaaro gogasha fidsan ee ummadda reer puntland ay fidisay ee dowladduna ay fulinteeda leedahay ee ay ka ballanqaaday ee halkan la dhigi doono inuu u gogol xaaro oo uu ku soo dhoweeyo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah inay yimaadaan gogashaas oo ay soo ajiibaan laakiin ma ahan in puntland ay wada hadal kula soo gelayso dowladda federaalka xamar sida meelaha qaarkeed loo dhigay waxaan aada iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u bogaadinaynaa aadna ugu faraxsannahay sida dadka reer puntland ay shirkaas ugana qayb galeen go-aanno dhaxalgalana uga soo saareen una soo dhoweeyeen intii aan shirka joogin haatanna meel walba ay ka socoto farxad iyo bogaadin shirkaas la bogaadinayo annagana sidii madaxweynuhu halkaanba uu kaga dhawaaqay khamiistii shirkii golaha kadib waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahaydmo in go'aanadii ka soo baxay shirkaas oo aan wax laga beddelin oo aan midab kale loo samayn inaannu sida ay tahay u hirgelinno hadday ahaan lahayd wixii tabarteenna haddii ilaahaydmo hadday ahaan lahayd kuwa quseeya gudaha puntland iyo hadday ahaan lahayd kuwa soomaaliya ina kala dhexeeyaba waxaanu ku shaqaynaynaa shirka wixii loo qabtay waxay ahayd ummadda reer puntland inay isu timaaddo aayaheedana ka taliso shirkaasna ka soo saadho go'aano dhaxalgala ilaahay waa mahadda iska leh in go'aanadaasi inoo soo baxeen dowladduna sida madaxweynuhu u ballan qaaday waxaanu haddii ilaahayn u howlgeli doonaa sida ay tahay inaanu u fulinno dadkuna ay nugula xisaabtamaan oo ay nugu dabagalaan haddii ilaahaydmo annagoo ku dhaadanayna dadka iyo iskaashigooda iyo garab istaaggooda waxaanu ku shaqayn doonaa insha allah go'aanadaas aad iyo aad baan umahadsantihin asalaamu calaykum
guud ahaan akhyaare barnaamijka kulanka warbaahinta warsan anoo maleelaha sinsaarinta siin kula dararsahay dhinacasanaadan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan gacanweyn ku jeysida weliba siinka ugu tabaana sidaas iyo hamiin faylan